imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba-iyo tobanaad ee muujintii riyadii lagu arkay dhilladii iyo bahalkii markaasaa waxaa timid toddobadii malaa'igood oo toddobada fiijaan haysatay middood oo way ila hadashay waxayna igu tidhi kaalay halkan waxaan ku tusi doonaa xukunka dhillada weyn oo biyaha badan ku dul fadhida taasoo boqorrada dunidu ay ka sinaysteen oo kuwa dunida degganuna ay kamrigii sinadeeda ku sakhraameen markaasay waxay igu qaadday ruuxa oo waxay i geysay cidlada markaasaan arkay naag fuushan bahal guduudan oo ay ka buuxaan magacyo cay ahu oo wuxuu lahaa toddoba madax iyo toban gees oo naagtuna waxay qabtay dhar midabkiisu yahay casaan iyo guduud oo waxaa kaloo ay ku sharaxnayd dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul oo waxay gacanta ku haysatay koob dahab ah oo waxyaalihii karaahiyada ahaa ka buuxaan kuwaas oo ahaa waxyaalihii nijaasta ahaa oo sinadeeda oo waxaa wejiga ugu qornaa magac ah qarsoodi oo ah baabiloonta weyn ee hooyada u ah dhillooyinka iyo waxyaalaha karaahiyada ah oo dunida markaasaan arkay naagtii oo ku sakhraantay dhiiggii quduusiinta iyo dhiiggii kuwii ciise u markhaati furay oo markaan iyadii arkay ayaan aad ula yaabay markaasaa malaa'igtii waxay igu tidhi war maxad u yaabtay waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga naagta iyo bahalka iyada sida oo leh toddobada madax iyo tobanka gees bahalkii aad aragtay wuu jiray haddase ma jiro oo wuxuu dhowaan ka soo bixi doonaa yaamayska oo wuxuu tegi doonaa halaag oo kuwa dhulka jooga oo aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha waagii dunida la aasaasay markay bahalka arkaan waxay la yaabi doonaan siduu markii hore u jiray oo uusan haatan u jirin oo uu hadda ka dib u jiri doono waa kan maanka xikmadda lihi toddobada madax waa toddobada buurood oo ay naagtu ku fadhiisato oo iyagu waxa weeyaan toddoba boqor shantood way dhaceen midna wuu joogaa midkii kalena weli ma iman oo markuu yimaado in yar buu sii jiri doonaa oo bahalkii markii hore jiray oo aan haatan jirin isaga qudhiisuna waa mid siddeedaad oo toddobaduu ka mid yahay oo wuxuu tegi doonaa halaag oo tobankii gees oo aad aragtay waa toban boqor oo aan weli helin boqortooyo laakiinse intii saacad ah waxay amar la heleen bahalka sida boqorro oo kale kuwanu waa iskumaan oo iyaga xooggooda iyo amarkooda waxay siiyeen bahalka kuwaasu waxay la diriri doonaan wanka oo wankuna wuu ka adkaan doonaa maxaa yeelay isagu waa sayidka sayidyada iyo boqorka boqorrada oo haddana kuwa isaga la jira waa kuwa loo yeedhay oo la doortay oo aaminiinta ah markaasay waxay igu tidhi biyihii aad aragtay oo ay dhilladu ku dul fadhiday waxa weeyaan dadad iyo makhluuqyo iyo quruumo iyo afaf oo tobankii gees oo aad aragtay iyo bahalkii waxay nibcaan doonaan dhillada oo iyada way baabbi'in doonaan oo qaawin doonaan oo hilibkeedana way cuni doonaan oo kulligeedna waxay ku gubi doonaan dab waayo ilaah wuxuu qalbigooda geliyey inay yeelaan fikirkiisa oo ay iskumaan ahaadaan oo ay boqortooyadooda bahalka siiyaan ilaamaa erayada ilaah ay kaamil noqdaan oo naagtii aad aragtayna waxa weeye magaalada weyn oo u talisa boqorrada dhulka